Kadib urashada roobabka gu'ga ah ee magaalada Johar iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa ay soo taraya cabashooyinka ku aadan biyo xirenka xaafadaha iyo nadaafad darro ka dhalata biyaha ku waara goobaha dhulka uu hooseeyo. Iyada oo arrinkaasi laga duulayo ayuu Maxamed Sheekh Xasan Nuur, oo ah guddoomiye ku-xigeenka xaafadda Kulmis ee magaalada Tani Johar, waxa uu ugu baaqay dadka ku nool waaxaha kala duwan ee xaafadda Kulmis ay ka kooban tahay inay ku dadaalaan nadaafadda iyo sidoo kale inay furaan waddooyinka marinka u ah biyaha xilliyada roobabka ay da'aan. Waxa uu sidoo kale garab ballaaran uga dalbaday dhalinyarada xaafadda Kulmis oo uu tilmaamay inay yihiin cudur koowaad ee ay kula dagaalaan xaaladaha kala duwan ee soo food saarta sida marka ay jiraan biyo xirenka roobabka oo goobo kala duwan oo magaalada ah ay ka sii deeyaan.
waxaan baaq u dirayaa dhallinyarada xaafadda kulmis baaqaasoo ku saabsan in nagala shaqeeyaan biyaha xaafadda ee samata bixinteeda dadkooda waaye dadkan in aan badbaadino ee biyaha meel kasta ay ku xiran yihiin inay nagala shaqeeyaan shalay waa nala shaqeey jireen haddana inay nala shaqeeyaan oo naga soo garab istaagaan aan aan jecelnahay ka maamul ahaan ee waa rajaynaa baaqaas inay oy markaas ee oy oy nu aqbali doonaan waxaan rabnaa biyihii hadda fartiiyaan taagannahay fartina biyihii waa ku- waa ku sii daaynay ka maamul ahaanaan ku sii daaynay ee meelo badanoo waxaa jira marka biyo ay ay carro saaran tahay oon annaga oo kaligayna maara u helin dhallinyaradana in aan kaashano waa noo muhiim waxaan rabnaa dhallinyarada raggii shalay nala shaqay jiri oo nala helnay inay na soo garab istaagaan aan codsanaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Marka ay horaan roobabka gu'ga waa kuwa biyo badan ku reeba. Deegaanada ay ka horeen arrinkaasi ayaana saameyn ku yeesha dadka xaafadaha roobabka ay ka da'aan ee aanan si wanaagsan u diyaarsaneyn goobaha biyo marinka xaafadahaasi. Waxaase isa soo tara cabashooyinka dadka xaafadahaasi ku nool walow ay helaan jawaabo degdeg ah oo dhanka maamulka ah kaga yimaado.